ay wadanka soomaaliyeed waa la go'aamiyo in dadka ku nool gobolada galmud ay u kooda geeyaan magaalada baardeel waa la go'aamiyo in dadka ku dhaqan gobolada galgaduud iyo koonfurta mudug ay geeyaan hubkooda magaalada cadaado waa la go'aamiyo in dadka ku dhaqan gobolada hiiraan ay u kooda geeyaan ceelgaaf oo ay diyaar ugu yihiin saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaa la go'aamiyo in dadka ku dhaqan gobolada baay iyo bokool ay u kooda geeyaan xerada daynuunaay oo ay diyaar ku yihiin saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaa la go'aamiyo dadka ku dhaqan gobolada dowlad goboleedka puntland ay u kooda geeyaan xeeda afari kontonaad garowe oo ay diyaar ugu yihiin saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya dalabka saddexaad golahu waxaa lagu aamiyey dhismaha maamul goboleedyada ku meel gaarka wajahon arrintaa ku saabsan waxay golahu ku qaabaadigeen qaabka dhismaha gobolada ay dowladdu la wareegto waxaana la go'aamiyey in la magacaabo maamul ku meel gaara sida guddoomiyeyaal iyo taliyayaasha booliiska iyo nabad sugidda ee gobolada hadda dowladdu la wareegto guddoomiyeyaasha ku meel gaarka ahi waxay magacaabayaan maamulayaal degmooyin wada tashiyo badan kadib afar xaalad degdega waxaa muhiim ah in la tixgeliyo xaaladda uu dalku aatan galay waxaana loo baahan yahay in la qaato go-aano degdeg ah si loo badbaadiyo qaranka iyo shacbiga soomaaliyeed waxaa la go'aamiyey in dalka lagu soo rogo xaalad degdeg ah iyadoo la soo marinaayo labada qole ee xukuumadda maanfulan
tahay taariikhdu sideed iyo labaatankii bishii laba iyo tobnaad laba kun iyo lix waxaa lagu wargelinayaa cidda ay qusayso shacabka soomaaliyeed iyadoo la raacayo go-aankii ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya in cid walba oo hub ku haysata gacanta keento xerada hiilweyne iyo carbis sideed iyo labaatanka bisha laba-iyo tobnaad ilaa shanta bisha koowaad kadib ciddii gacanteeda hub loogu yimaado dowladdu waxay ka qaadi doontaa tillaabo sharciya waxayna u aqoonsanaysaa in uu kasoo horjeedo ama uu mas-uul ka ahay inuu kasoo horjeedo awaamiirta dowladda islamarkaasna uu mas-uul ou mas-uuliyaddii kuwii isku maxaakiim isku sheega ahay oo qayb ka yahay ku socota cabdulaahi maxamed rooble guddoomiyaha degmada balcad ee kumeel gaarka ah og ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya og guddiga maamulka gobolka shabeellaha dhexe ujeedda magacaabid guddoomiye degmo kumeel gaar ah laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay sideed iyo labaatanka bisha laba-iyo tobnaad laba kun iyo lix waxaan si kumeel gaar ah degmada balcad ugu loogu magacaabay guddoomiyen guddoomiyaheeda muwaadinka kor ku xusan maamulka gobolka iyo madax kasta ee dowladeedna waxaa laga codsanayaa inay ku gacan siiyaan mas-uuliyaddiisa wada shaqeyn wa